golaha wakiilada dowladda jubbaland oo maanta yeeshay kulan aan caadi ahayn ayaa waxay ku ansixiyeen xeer ay soo gudbisay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowladda jubbaland xeerkan oo ah xeerka hindisa sharciyeedka ilaalinta gargaarka biniaadanimo ayaa waxaa horey loogu gudbiyey guddiga joogtada ee golaha wakiilada waxaana soo diyaarisay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka jubbaland ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay cabdiraxmaan maxamed maxamuud wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka jubbaland isagoo sharaxaad ka bixiyey xeerkan iyo waxa uu yahay mudanayaal iyo marwoyin xeerkan laydin qaybiyey magaciisa waxaa la yidhahdaa xeerka hindisa sharciyeedka ilaalinta gargaarka ayaa la yidhaahdaa waxaa diyaarisay wasaaradda gargaarka iyo maalinta masiibooyinka muddu soo socday waxaa lasoo bilaabay fikradiisa iyo in la abuuro labada kun iyo afar iyo labaatankii bilowgeedii ilaa xilligaa iyo ilaa hadda waa laga soo shaqaynayey wuu soo maray habraacyadii iyo nidaamyadii loogu talagalay xeerarku inay maraan dhammaan wuu soo maray consultationkii ugu horreeyey oo line ministerka iyo hay-adaha dowladda ee nalale ee qaybta ka ah iyo hay-adaha caalamiga ah oo dadka lagu dhaqayo ama qaybta ka noqonaya ee uu saamaynayo cid kasta uu saamayn ku lahaa ama qayb ka ahan lahayd shirarkeedaasi qayb bay ka soo qaateen wayna ku dareen inbutkoodii iyo fikradooda way ku siyaadiyeen xeerkaasi markii uu soo dhammaaday wasaaraddu waxay u gudbisay xukuumadda xukuumadduna waa soo ansixisay maantana farxad weyn bay noo tahay inaanu idinka idinla wadaagno baarlamaankii hore aanu guddoonkii la soo wadaagnay iyo guddidii gaarka noo qaabilsanayd maantana horteenna inaan taagannahay saanu waxa weeye wixii su-aalaan idinka jawaabno codsiga iyadana inuu ku soo gudbino inaad xeerka noo ansixisaan xeerkani muhiimad weyn buu leeyahay ummadda reer jubbaland ee aad matashaan eed xildhibaanadoodii tihiin maadaama aan gargaar ka shaqaynayno gargaarku dad badan baa ka shaqaynaya dowladdaa ka shaqaynaysa laamo badanoo hay-adaha dowladda ka mid ah hay-adaa ka shaqaynaya hay-ada caalamiga iyo hay-ada local ah bulsho badan baa ka shaqaynaysa ma jirin xeer ama qodobo ama boolicy iyo siyaasad sida loo loo maaraynayo iyo sida loo ilaalinayo iyo qofkii gabato la yimaada waxa lagu waxaweeye lagu lagula sida loola dhaqmayaay horeyba ma jirin intaasi loo helo oo waxa weeye loo ilaaliyo mabaadida guud ee gargaarka loo ilaaliyo kalsoonida shacabka iyo kalsoonida cidda gargaarka bixinaysana waxaweye loo abuuro yaa keentay in xeerkan waxa weye loo baado mudanayaal iyo marwoyin waxaan maanta halkan waxa weeye xeerkan idinku qaybinay idinkana codsanaynaa inaad xeerkaasi noo ansixisaan fadhigan oo ay joogeen in badan oo ka mid ah xildhibaanada ayaa waxaa xeerka u codeeyey inuu ansax yahay soddon iyo toddoba mudane waxaana diiday sagaal mudane halka uu ka aamusay hal xildhibaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada jubbaland xildhibaan hira ismaaciil maxamed ayaa ku dhawaaqay natiijada codkii loo qaaday xeerkan waxaweye codkii la qaaday waxaweyaan aamus waa hal qodo waa hal qof waxaweye xildhibaanada waxawey diiday waa sagaal xubnood xildhibaanada u codeeyey waa soddon iyo toddoba xubnood sidaas ayaa sax ku yahay insha allah